bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan waxaana kusoo dhawaataan wararka duhur qodobada ugu doorka roonna waxaa ka mid ah
dowladda sacuudiga oo xayraad ku soo rogtay dalal ay soomaaliya ku jirto
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo magacaabay la taliyaha amniga qaranka
wasaare rooble oo shaqada ka joojiyey wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya
madaxweyne xasan sheekh oo xil u magacaabay cabdiraxmaan cabdishakuur madaxweynaha amniga soomaaliya oo baadigoobayay maleeshiyaad dil ka geystay deegaana ka tirsan galmudug
wakiilka qaramada midoobey oo sheegay inay khatar bini'aadinimo ay ka jirto soomaaliya
wararka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan madaxweynaha turkiga rajab erdogan oo iclaamiyey dagaal cusub oo lagu qaadayo argagixisada
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha shanaad iyo meey sanadka labada kun labaiyo labaatanka u diyaargaroowa warkii duhurnimo oo dhammaystiran
markaana haddii aan eegno dowladda sacuudiga ayaa xayiraad ku soo rogtay dalal ay ku jirto soomaaliya warkaasi waxa ay inoo faahfaahinaya cabdisalaan joole dowladda sacuudi carabiya ayaa xayiraad dulimaad ku soo rogtay dalka soomaaliya iyadoo dadka ka imaanaya gudaha dalka soomaaliya guud ahaantoodba ka mamnuucday inay u safraan dalkeeda ilaa iyo amar dambe dowladda waddanka sacuudi carabiya oo la daalaadhacaysa xanuunka safmareenka ah ee covid sagaal iyo toban oo weli saameyn daran ku haya dalkaasi ayaa waxa ay sheegtay dalal ay ku jirto soomaaliya in xayiraadan ay ku socoto dalalka ayay sheegtay dowladda waddanka sacuudiga xayiraadda ay kusoo rogtay ayaa waxa ay gaarayaan ilaa iyo lix iyo toban dal kuwaas oo ku yaala qaaradaha kala duwan ee dunida haba ugu darnaadeen qaaradan afrika marka laga soo tago dalka soomaaliya shan iyo tobanka kale ee dalalka liiska ku jira ayaa waxa ay kala yihiin dalka hindiya jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo wadanka liibiya isaguna dadkiisi laga mamnuucay wadanka indonesiya wadanka libnaan syriya tarkiga wadanka iiraan wadanka afghanistan dalka yemen ethoobiya vietnam armeniya venezuela iyo wadanka belarus lagu magacaabo dalalkan shan iyo tobanka ah iyo wadanka soomaaliya oo lix iyo tobanku ah ayaa guud ahaan wadanka sacuudiga waxaa laga mamnuucay dalkaasi inay tagaan maadaama weli ay la daalaadhacayaan xanuunka safmareenka ah ee covid sagaal iyo toban kaas oo si fudud layskugu faafin karo hadalkan iyo amarkan kasoo baxay dowladda wadanka sacuudiga ayaana wuxuu kusoo aadayaa iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey xaaladaha kala duwan ee kiisaska coronavirus wadankaasi uu sare u kacayay
mahadsanid ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa waxaa uu shaqo joojin ku sameeyey wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya warkan waxaa eegaya waryaheena cabdinaasir al cadaala
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maantay shaqada ka joojiyey wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdi siciid muuse cali kadib markii uu fasaxay markab dhuxul ka qaadayay soomaaliya oo lagu xayiray dalka cumaana waraqada kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa wax kama jir aan waxaa looga dhigay go-aankii oo wasiir cabdi siciid muuse cali ku fasaxay markabkaasi maadaama uu baalmarsan yahay shuruucda soomaaliya iyo sidoo kale kuwa caalamka waxaana sidoo kale go-aanka kasoo baxay ra-iisul wasaaraha soomaaliya gebi ahaanbaa lagu joojiyey warqadaasi oo horey u fasaxay wasiirka sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa hanti dhowrka qaranka iyo sidoo kale hay-adaha amniga waxa uu faray inay baaritaan ku sameeyaan falkan kadibna ay la wadaagaan hay-adaha garsoorka dalka
mahadsanid cabdinaasir al cadaala markaana haddii aan eegno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa magacaabay mudane xuseen macalin maxamuud sheekh cali la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha ayaa tilmaamay in mudane xuseen macalin maxamuud oo khibrad iyo aqoon durugsan u leeyahay qaab dhismeedka amniga qaranka duruufaha amni ee ku xeeran dalkeena iyo qorshayaasha markaasi dibudhiska ciidamada qaranka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa alla ugu baryay la taliyaha cusub ee amniga qaranka inuu u fududeeyo mas-uuliyadda culus ee loo igmaday waxa uuna markaasi kula dardaarmay inuu si hufan oo daacadnimo leh ugu adeego qaranka mudane xuseen macalin maxamuud shee cali ayaa horey u noqday la taliyaha amniga qaranka madaxweynihii sagaalaad la taliya sare oo dhanka amniga ah iyo la dagaalanka argagixisada madaxweynihii sideedaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo xubin ka tirsan golaha amniga qaranka isagoona kasoo qabtay xilal sarsare hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya
madaxweynaha dowladda federaalka ayaa xil u magacaabay xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame warkan waxaa eegaya waryaheena cabdinaasir deefow
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud tan iyo markii uu shalay la wareegay xilka waxa uu bilaabay magacaabista ah ku saabsan xilalka dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu markaas magacaabay ku dhowaad ilaa iyo lix xubnood oo markaas uu ku jiro hogaamiyaha xisbiga wasiir cabdiraxmaan cabdishakuur horsame oo warar maanta soo baxay ay xaqiijinayaan in hogaamiyaha loo magacaabay ergeyga gaarka ee arrimaha abaaraha ee bini-aadamnimada hogaamiyaha xisbiga wajir ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobnaad ee soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa la sheegay in loo magacaabay xil sare warar hoose oo dalsheenshan ayaa waxay sheegayaan in dowladda cusub ee xasan sheekh maxamuud ee cabdiraxmaan cabdishakuur magacaaday xilka waxaana xogta leelayay ay sheegaysaa in loo magacaabay ergey gaarka ee arrimaha abaaraha iyo bini-aadamnimada ee soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur oo ahaa musharax u tartamayay xilka dalka ugu sareeya ayaa waxa uu markaasi helay shan iyo toban cod doorashadii dhacday shan iyo tobankii bishan ee aan ku guujirno uu kusoo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud sidoo kale waxaa xusid mudan in haatan abaaro baan ay ka jiraan dalka taas oo u baahan in dadaalo dheeraada lagu bixiyo sidii wax lagu qaban lahaa abaaraha ka jira dalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shalay la wareegay xilka madaxweynaha waxa uu sameeyey magacaabis u dhara isagoo markaa ilaa iyo hadda xilal u magacaabay ku dhowaad shan ruux oo markaa ku jiro hogaamiyaha xisbiga wajiir cabdiraxmaan cabdishakuur waasame
mahsanid deefow markaana haddii aan eegno laamaha amniga soomaaliya ayaa baadigoobaya maleeshiyaad dilal ka geystay deegaano ka tirsan galmudug warkaasi waxaa eegaya cabdiwahaab cirguji ciidamada ammaanka dowladda federaalk ee soomaaliya oo gacan ka helaya kuwa maamulka galmudug ayaa deegaano ka mid a waqooyiga gobolka galgaduud ka bilaabay howlgallo lagu baadigoobayo maleeshiyaad dil ka geysay oo islamarkaasina dilay dad shacab ah maleeshiyaad hubaysan ayaa shalay gelinkii dambe waxay aanooyin qabiil laba qof ugu dileen oo shacab ah deegaan lagu magacaabo ceelasha biyaha oo ku yaala inta u dhaxaysa degmooyinka caabud waaqiya balambal ee gobolka galgaduud kadibna goobta ayay iska baxsadeen ciidamada howlgalka wada ayaa waxay hogaaminaya mas-uuliyiinta maamulka degmooyinka caabud waaqiye xeraale waxayna ay sheegeen in rajo weyn ka qabaan in gacanta lagu soo dhigo maleeshiyaadka hubaysan ee aanooyin qabayn u dilay dad shacaba toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa muran dhuleed waxa uu ka taagnaa degmooyinka ku xiran caabud waaqiye xeraale magaalada cadaado waxaana taasi ay keentay in dad xoolo dhaqata oo beeraleya la dilo islamarkaasina aanooyin qabin loo gumaado
wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa sheegay in soomaaliya ay ka jirto khatar bini-aadanimo isaga oo khudbad aalada dhanka zoomka ah ka jeedinayay shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo looga hadleeyay xaalada soomaaliya kaas oo ka qabsoomay magaalada new york ayaa waxaa markaasi uu ka hadlay xaaladaha ka jira soomaaliya waxaana sidoo kale uu warbixin ka siiyey kulankii uu la qaatay madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in markaasi uu ka dhageystay yoolkiisa dhow wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swam dhammaan nidaamka soomaaliya ee qaramada midoobe taageerto waa mid diyaar u ah in markaasi dowladda federaalka lala shaqeeyo ayuu yiri waxaana markaasi uu sidoo kale ka warbixiyey sarkaalkan sare ee ka tirsan qaramada midoobey islamarkaana u qaabilsan arrimaha soomaaliya abaaraha ka jira dalka isaga oo xusay in xaalad bini-aadanimo oo aada khatar u ah in ay ka jirto soomaaliya waxaana uu sheegay in soomaaliya hadda ay wajahayso khatar weyn oo markaasi dhanka macluusha ah deegaano kala duwan oo soomaaliya ahna ay ka jirto waxaa sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay in la joogteeyo gargaarka bini-aadanimo islamarkaana la gaaro dadka liita wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay xaaladaha isbeddelka ee soomaaliya ee doorashada amniga iyo sidoo kale howlgalka ciidamada admis ee qaramada midoobe ay taageerto ay ka wadaan soomaaliya iyo arrimo kala duwan oo ku saabsan soomaaliya
halka warkaas aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo hadal markaana akhbaaraadka dibadda madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa sheegay in dhowaan uu bilaabi doono howlgallo cusub oo militari oo lagu sameyn doono xadka dhanka koonfureed ee turkiga si loola dagaalamo khatarta argagixisada ee halkaasi ka jirta bartilmaameedka ugu weyn howlgalkani ayaa noqon doona in dob- in dib loo bilaabo dadaalada lagu abuurayo aag nabadoon oo soddon kilomitir ama labaatan meyl oo ku teedsan xuduudda turkiga uu la wadaago suuriya ayuu erdogan u sheegay qu- markaasi khudbad oo telefishinka dalkaasi uu kasii daayey ma uusan bixin wax faahfaahina intaasi ka dheera balse waxa uu sheegay in howlgallada laga bilaabi doono marka ay dhammaadaan diyaargarowga ciidamada kuwa sirdoonka iyo nabad sugidda
dhegeystayaal halkaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa warkii duurnimo idaacadda dalsan aad ka dhageysaneyseen cidda wararka iyagu seego waxay dib u eegi kartaa bogga internetka aynu ku leenahay radio dalson dot com
wararka adla haysa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel